محمد وعلى آله وصحابة الكرام أجمع بعد أولا اللفظ أن دبعت بسيشاء لغماء إبلاغ وأن أرن كما ومكي كل علي لما فلان أي أهيد إلى سبحانه وتعالى أنا حلقي أي وافشي في أحبابها أرن كما كوبار كل علي ciidamada horanba oo amniyaadka ciidamadii sugaya ahaa yaa gaara ay ka shakiyeen xilligaana ay garan waayeen aan arkay kadibna waxay u direen shaksi baaro oo sacbooley oo kale ah gaarigii markuu shaksiga u tegay gaarigii xabad ayaa kasoo dhacday oo waa laga soo xabeeyey ciidamada amniyaadka oo xilligaas amni sugaya saqda dhaha ah yaa gaar ay ka shakiyeen dabadeedna xabada kasoo dhaceen la kulmay waa fahmi kartaa halkii tacshirada ka dhacday dad markii inay xataa gaarida saaraayeen iyo war aan laga hayn baa ilaahay subxaana watacaala waktigoodii halkaa ku dhameeyey oo halkaa ku geeriyooday durbadiiba ciidamadii waa la qabtay waa la xiray muddo sitimaan iyo ay xiraayeen barnaba ayaa ugu dambeyntii maxkamadda shareecada islaamka gobolka lasoo taajiyey ee dhuusamareed ahladii wax ka geeriyoodeen iyo ahladii raggaan xiran iyo macayagii goobjoog la wada yahay halkaana maxkamadii muddo fara badan oo hawsha ay socotay kadib waxaa halkaa lagu xugmiyey kuna caddaatay inay waxaas ahaayeen arrintaa kama ah oo sidaa ku dhacday dabadeedna diyadii ayaa la xugmiyey raggaa diyadoodii diyadaas ayana hadda hawshii ay insha allah taala rajeynana inay la siiyo ahbaabtii oo dadka caailada ahaa lagu leeyahay ay dhiibaan marka taa halkaas bay ku xalisatay alxamdulilahi tacaala falaa warabbik laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduuna fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimu tasliima ilahina subxaana watacaala ummaddu iimaan lagama helayo ilaa kitaabka ilaahay wuxuu xugmiyo ay u hogaansamaan macnaheedu maahan sidii aan rabaan kitaabka wax uga sheegayaa sidaan rabaan ku fasirayaa qofkuna ha ku qanco mar walbaba ilaa ilaa maahan ay waxa weeyaan kitaabkii oo aan sandulays ahayn oo aan la fasir xumaynaynin oo ummadda ilaahay oo dhan sidii ilaahay usoo dejiyey u wada arkayaan xukunkiisii in lagu qaadayo marka dabadeed kitaabkii in lagu wada raalli noqdo ayaa la rabaa ahladii dad ahludiina oo ahlu khayr ah oo uqalaa oo akhyaara oo dad samadoonno nabadoonno diinta islaamka kuna dhashay waxna kusoo dhalay kuna dhaqmi jiray ayay ahaayeen aadna ugu qanacsan dhammaan waa lagu wada raalli noqdo xukunka ilaahi subxaana watacaala falku wuxuu ka dhacay dhuusamareed adiga hadda bishaan uun shanteedii un dhacan oo filaya mashruucan dib u heshiisiinta ay wadeen wuxuu ahaa mashruuc aada u ballaaran oo sida gobolka ay u qabteen ay aada ugu mashquulsanaan in beelihii labaatan ka sano dagaalada kala cayriyeen isku dhex keenaan wax badan ilaahay waa ka suurtageliyey magaalada dhuusamareeda shantalaaleeda kaleeto qabaayilkii soomaalida idil waa kusoo wada laabteen markay culammadu yimaadeen ogol waba gurigeedii iyo booskeedii iyo ganacsigeeda ayaa hore ka bilaabatay waxaa jira marka beele ayaguna labaatan sano ka badan dagaal uu ka dhex socday oo cawdooda iyo cadada kala deganaa oo culammadu dhowr jalso oo dib heshiisana u qabteen iyagoo la kaashanaya culammada iyo cuqaasha iyo dadka deegaankaas oo wanaaga badan jalsadii ugu dambeysay guursha la dhigay bishaan gudaheeda labadii beeloodna si fiican ay isugu afgarteen ay culammadu dhexdhexaadinayaan waxaana ku ballameen jirsas saddexaad inay isugu yimaadaan bisha soo socota dee alla idmo halkaana xilli ayuu ay ay ka tirsadeen wixii dhintay xilligaa kadib in diyadoodii ay isku keenaan qolobada diyadoodii keento ayada oo nin nina lagu tuuro nin hebel nin hebela loo tuuro tirsigaa tirsigaa loo tuuro aan la oranayni diyadii loo keenayo sidii wax u dhacaan culimadana waxay ku ilzaamiyeen diyada in la siinayo oo gacanta lagu shubayo ilmihii iyo aaladii uu ka tegay shaksiga diyada laga bixinayo baalihuna way qaateen wayna ku mahadsan yihiin jelso saddexaad ay marka ku ballameen oo noocaas ah ayagoo is afgartay oo isku faraxsan ayana jelsadii ku dhamaatay durbadiina waxaa la bilaabay in la isdhex dego oo la isku guuro oo xoolihii la isla baajiyo degmooyinkiina degmada degmo kale ay booqatay oo ku faraxsan heshiiskaas ilaah ayaana ku mahadsan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inta dhamays dhimana ilaah inuu sidaas si kasii wanaag badan inuugu dhamaystiro mudaas labaatanka sana ah dhibaatada jirtaa waxay ahayd xilligaas oo qoloba si uga faa'iidaysanaysay hay-ado fara badan ay ka faa'iidaysanayeen laakiin maantay waxa gacanta ku hayaa waxay yihiin culimadii ay dadkan culimada u ahayd oo ay ku kalsoonaayeen ayna ogaayeen inaysan wax ujeedo kala oo aan ka ahayn rubaha ilaahay inaysan ka lahayn howlahaas cid walbaba markay aragta culimadii ay yaqaaneen oo hor socoto heshiiskii doonaysa oo degmo walbaba gelaysa aad bay runtii usoo dhaweyn uguna farxeen waxayna aaminiin maanta inay tahay maalinkai laga gudbi lahaa colaada daba dheeraad aad iyo aad u fara badnaayeen beelaha dacbudlaaq oo kale qalab waaweyn waxaa ka yimid ay hogaaminayaan shacab sakuuf dheere iyo bashiir dheere iyo rag cubulaa waaweyn ka yimid dhanka cadeedana ayadana rag fara badan oo sidaa oo kale ayaa ka yimid oo ajilaah oo odayaashii iyo uquladii ay hogaaminayaan maxamed iyo xasan iyo rag adiga magacyadoda marka aan ka xusi karay oo waxaa la dhihi karaaba maalinka isagoo hadda maalinka ugu dambeeya ah labada qoloba nin uun waxa dhihi karaba kama ayna soo tagan oo macnaha waxay ahaayeen dad diyaar u ah u heelan ammaanka iyo nabadgelyada kullay wayna dhadhamiyin markaan xorriyadda iyo caafimaadka ay nabadu leedahay waxaan rajaynaynaa inay meeshii kasii ambaqaadi doonaan sidii si kasii wanaagsan ay shacabkooda ugu soo dabaali doona ammaanka liannahu ayay qudhooda hadda kalsooni xoogle ayay shacabka dhexdooda ka heleen markii ay ku guulaysteen inay hawsha iyada ah ay galaan oo culimada ay la garab galaan waxaan rajeynaya insha allahu taala bisha soo socota inay ahaa doonto adiga tobankeeda meel horta beled weyne kaliya kama ay dhacaan hawshu xudur bay ka dhacaan oo culimada lagu gumaadaa jub jubbada dhaxaa lagu gumaadaa sidoo kaleeto muqdisha lagu gumaadaa masaajida lagala baxaa masaajid badana lagu baabiyo lagu kharaabiyey oo ragii goglihii laga bililaqaysta xitaa iyadoo haniimo lagu tilmaamayo dhib fara badan ayaa culimada ku haya gobollo fara badan oo kamid a gobollada soomaaliya siday ogsoon tahay waxaa dadkii lagu khasbaa in cibaadadii ilaahay ilaahay intay uga dambeey lahayeen ay uga dambeeyaan sharci kooxa marka ay dejisay waay tiraada qaabka hala sameeyo qaabka haloo tukado qaabka xilliheda saa sameeya dadka iminka wax horriyada ama ku soomaan ama ay ku eegaan ama ay waajibaad kale ku gutaan ama ay sunno ku samaysaan ma ma lahan falkan hadda beledana ka dhacana mid aad looga naxo oo looga yaxyaxa ayuu ahaa waxa ka dambeeyana waa su-aal madoonto waa wax la soogiho qolada meesha haysata ayaa uun hawshaas mas-uul ka ahay waxaan ognahay qoladan hadda shabaabka la yidhaahdo inay ka yihiin meesha iyagu amni sugid amni sugid ay ka yihiin oo qoladani koray uga magacaaban tahay badanaaba qoladka shabaabkaabaa meesha ku boolis ahaan ama amni ahaan uga shaqaystaan oo ciday rabaana ku dilaan ciday rabaana ka qafaashaan ciday rabaan ku gowracaan ciday rabaan ku bililaqaystaan culimada marka halkaa lagu dilay oo aan ognahay inay iska kaashadeen kooxda shabaabka iyo kooxdan xisbiga lagu magacaabayo oo meesha ku ihaanaysan xubno ka mid a oo ugu firfircoona ay hawsha wax ka wadeen